بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة, أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم, يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا, أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والآن, والآن نترككم, نترككم مع المحاضرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله rabbuna subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu nicmeeyey haddaynu nahay dadka waddankan deggan bilamni waalistiqraar nabadgelyo iyo deganaansho waa inaynu dareensanaano nabadgelyada iyo kala dambaynta iyo deganaanshuhu inay tahay nicmatun min allahi subxaanahu wa tacaala oo xoog iyo xeelad iyo xoolo midnaba aan lagu gaadhi karin haddaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala bixin ilaahay baa nicmadaasi qadarkeeda ku muujiyey fi lqur'aan falyacbuduu rabba hada albeyt aladii atcamahu min juucin wa aamanahu min khawf waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay ha caabudaan allaha kacbada iska leh ee siiyey nicamka waaweyn ay ugu muuqasho badan yihiin nabadgelyada iyo arsaaqda ay cunayaan ee ay ku nool yihiin rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku udhi fi lxadiidi saxiix man asbaxa mucaafan fii jasadih aaminan fii sirbih macahu quutu yowmih fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha qofka waaguu u baryo oo soo toosa iyadoo jidhkiisu u caafimaad qabo isagoo nabadgelyo haysta oo baradiisa ku badqaba oo cadow iyo colaad iyo dagaal aan filan ahayn wixii maalintaa uu cuni lahaana haysto gaajo aan ka baqahayn adduunyadii wax ka maqani ma jiro adduunyadii oo dhan in loo soo ururiyey oo wax ka midii aanay ka maqnayn buu xaalkiisu ka dhigan yahay buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam leanna adduunyadu waa intaa caafimaad iyo waxaad cuntayee nabadgelyo haddaad isla hesho nolosha adduunyo intaasi ayaa ay ku kooban tahay usuusheedii waa intaa waxaa kaloo dhammi intaasay farac u yihiin ka yihiin intaasi ama saddexdaa xadiidka lagu sheegay ayuunbaa adduunyada inteeda kaloo dhammi ay u khidmaysaa nicmada noocaasi ah ilaahay subxaana wa tacaala waa inaynu uga mahadnaqno oo qalbiga ilaahaynu uga mahadnaqno oo aynu qalbiga ka dareenno ilaahay inuu ina siiyey subxaana wa tacaala oo ilaahay aynu u tiirinno waa inaynu ilaahay carabka uga mahadnaqno idha alxamdu lilah calaa nicmati alamni waaliimaan ilaahay waa inaynu xubnaha uga mahadnaqno icmaluu aala daawuuda shukraa buuhi ilaahay subxaana wa tacaala oo aynu nicmadan kaga faa'iidaysanno ilaahay cibaadadiisa iyo daacadiisa iyo waxaa raalli gelinaya oo aynu ka fogaanno wax kasta oo sababu noqonaaya nicmadani inay yaraato ama inay suusho oo ay u horrayso ilaahay in laga cadhaysiiyo oo la sameeyo wax ilaahay subxaana wa tacaala aanu oggolayn oo aanu fasixin nicmada haddaynu ilaahay uga mahadnaqno ilaahay waa inoo kordhinaya waa inoo siyaadinaya intaynu haysanaano waa sugnaanaysaa intay naga maqanina waa imanaysaa lain shakartum la asiidannakum ilaahay baa yidhi haddaad ii mahadnaqdaan nicmadaasi aad iiga mahadnaqdeen waan idiin siyaadin doonaa oo ashukru yajlib annicam almafquuda wa yuhbit annicam almawjuuda mahadnaqa ilaahay loo mahadnaqa nicamka maqanna waa soo jiidaa kuwa joogana waa sugaa dhidibada ayuu aasaa waajib kale ayaa nicmada inaga saaran oo aan nicmadaasi inaynu ilaashanno oo aynu ka hor tagno wax kastoo sabab u noqon kara in nabadgelyadeenna iyo deganaanshaheenna iyo dowladnimadeenna iyo kala dambaynteennu ay khalkhal ay gasho oo aynu gallo fawda aan lahayn maamul iyo cid loo ashkatoodo oo ka madluumka ahi waxa weeyaan u ashkatoodo marka talada iyo arrintu faraha ay ka baxdo waxaana shaki la-aana oo qof kastoo caaqiliba uu garanaya ahna xikmad hore loo yidhi alwiqaayatu khayrun min alcilaaj xanuunka iyo dhibaatada in laga hortago intaanay kugu habsan ayaa ka wanaagsan marka xanuunku kugu dhaco inaad iska dawayso waayo ma garan kartid dawadaasi inay shifaa iyo bogsad ay u noqon doonto xanuunkaaga iyo inaanay u noqon doonin walihaada waxaa waajib ah dadka sufahada ama waxmagaradka ah ee nicmada noocana nicmatu lamn inay suusho sabab u noqonaya in gacmaha la qabto ayaa ayaa waajib ah oo arrintaasi laga hor istaago waa inaynu dareensannaano dhammaanteenba inaynu saaran nahay doon haddaynu nahay dadka waddankan deggan dowlad iyo shacab qabaa'il iyo afraad iyo qoysas hal dooniya ayaynu wada saaran nahay rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo sheegay tusaale aada u qiimo badan oo xaaladda bani aadamka si fiican inoogu sawiri kara gaar ahaan xaaladdeenna innaga waxaa nucmaan ibnu bashiir rasuulka uu ka wariyey inuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mathalu lqaa'imi fi xuduud illah calaa xuduud illah waalwaaqici fiiha kamathali qowmin istahamuu calaa safiina dadka ilaahay subxaana wa tacaala xuduuddiisa ka tallaabaya iyo kuwa dul istaagaya ee aan dhaafahayni waxaa tusaalahooda uu ka dhigan yahay dad doon bay dooneen inay raacaan oo ay ku safraan doontaasi waxay leedahay laba dabaq bay ka kooban tahay khan hoose iyo mid sare qof waliba waxa uu jecel yahay khanka sare ee laydha iyo hawada leh inuu u baxo walihaada waa loo qori tuurtay qolana khankii hoose ayaa u soo baxay qolana khankii sare ayaa u soo baxay wuxuu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qolada khanka hoose joogtaa marka ay doonaan biyo inay cabbaan khanka sare ayay u baxayeen waayo biyaha ayaa xagga sare yaallay qoladii khanka sare saarayd ayaa ka ashkatooday oo yidhi laa nadacukum tascud tascaduuna fatu'duunana idiin oggolaan mayna mar dambe inaad xagga sare soo fuushaan oo aadna dhibtaan oo jiir jiir iyo dhibaata ayaad nagu disheene mar dambe idiin oggolaan mayno sidaa markii lagu yidhi qoladii khanka hoose ku jirtay wuxuu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ninkii xagga hoose ku jiray akhada fa'san fajacala yanquru asfala safiina wuxuu bilaabay doonta xaggeedii hoose inuu dalooliyo isagoo le xaggan hoose ayaan ka dhaansanayaa markay sanqadhii maqleen iyo qowqowdii qoladii xagga sare saarayd waxa ay ku yidhaahdeen maa laka intay u yimaadeen war maxaa kugu dhacay miyaad waalanta maxaad doonta u daloolinaysaa qaala ta'adaytum bi walaa budda liya min almaa dee waad i dhibsateen buuhi markaan doone biyo xagga sare inaan u doontaan xagga sare u arooro dee biyana ka maarmi maayo markaa biyihii baan halkan hoose aan ka raadinaya wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii ay ka qaban waayaan oo arrintaa ay u sii daayaan dhammaantood waa wada halaagsamayaan haddii ay gacmaha ka qabtaanna kii daloolinaya iyo kuwa kale dhammaantoodba waa wada badbaadayaan doon baynu dhammaanteenba wada saarannay sidaa uu tusaaleeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadkuna doonta qaarba meel bay ka saaran yihiin qaar xagga sare ayay ka saaran yihiin oo madax bay ka yihiin qaarna waa loo taliyaa qaar doontaasi nolol wanaagsan bay ku haystaan oo meel raaxo leh oo laydh leh oo biyuhuna ay yaalliin bay ka saaran yihiin qaarna meel cidhiidhiya oo kulul oo biyo la-aana ayaa doontaasi ay ka saaran yihiin dadku xaaladahoodu sidaasi ayuunbay ka dhigan yihiin uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku sifeeyey qolada addoonta saaran dadku sidaasoo kale waxay u qaybsamaan kuwo aragtidooda iyo caqligooda uu gaadhsiisan yahay heerkaa iyagoo badda ku safrayo doon saaran inay doontaasi dalooliyaan iyagoo biyobaadi goobaya meel aanay maslaxa iyo dani aanay ku jirin bay danta iyo maslaxadii ay ka raadinayaan iyo kuwo waxgarada oo arrinta noocaasiya marka ay arkaan inay khalad tahay ay u muuqanayso haddii kuwaa waxgaradka ahi ay kuwaasi qaban waayaan waa isla wada halaagsami doonaan haddii ay qabtaanna waa la wada badbaadi doonaa waxaa kaloo xadiidku uu muujinayaa dadka waxa weeyaan doontaa wada saaran inay isu sabraan ay isu dulqaataan oo laa shaka isjiidhjiidh iyo isdhibaatayni waa dhacaysaa qoladii xagga sare saarayd markay u sabri waayeen jiidhjiidhka qoladii xagga hoose saarayd iyo soo aroorkoodii iyo biyo soo biyo doonashadoodii waxay taasi sabab u noqotay in qoladii hoose ay yidhaahdaan xagga hoose ayaanu daloolinaynaa marka doontaa la wada saaran yahay ka nolol wanaagsan ku haystaa dadka iyagu dhibaataysan jiirhjiirhkooda iyo afxumadooda inuu u sabro u dulqaato weeye hadduuse yidhaahdo iyadoo doontaa la wada saaran yahay ayaan ka jawaabayaa oo aan ka jawaab celinayaa dhibka ay ii geysanayaan dadka ila saarani waa la ysla qarqoomi doonaa markay ugu yar tahay doonta dusheeda la ysku qabsan doonaa taana natiijadeedu waa alqaraq doontan aynu wada saarannahay ee iminka aynu ku badqabno dhammaanteenba inaynu wada ilaashanno weeye saxaabiga la yidhaahdo nucmaan ibnu bashiir oo xadiidka warinayaa sida ibnulmubaarak uu ku sheegay fii kitaabi zuhd xadiidkaa dadka marka uu u sheegaya intaanu bilaabin wuxuu odhan jiray ayuha annaas khuduu calaa aydii sufahaa'ikum wardadow kuwiinna waxmagaradka ah ee kharibaaya nolosha iyo nabadgelyada ee fitno sabab u noqonaya qabta buu odhan jiray markaasuu xadiidkan akhriyi jiray xadiidka markuu akhriyo ayuu haddana hadalkaa mar labaad ku soo celin jiray ayuha annaas khuduu calaa aydii sufahaa'ikum qabla an tahlikuu waardadow kuwa waxmagaradka ah ee kharibaaya nolosha iyo nabadgelyada ee fitno sabab u noqonaya gacmahooda qabta inta aydaan halaagsamin kuwa haddaad sii daysaan waxaa dhici doonta inaad halaagsantaan ayaa dhici doonta fitnadu walaalayaal waxay u bilaabantaa si tallaabo tallaabo oo aadyar aadyara ayaa fitnadu ay u bilaabantaa ruwaydan ruwaydan ayaa fitnadu ay ku bilaabantaa laakiin markiiba way karaar qaadataa oo way tatawurtaa halkii ay ka bilaabantay ma fadhido oo waa socotaa marka dambe waxa ay gaadhaa xad aan laba saytarayn karinba meel aan lagaba soo celin karin oo inta laga caajiso waxba laga qaban kari waayo faraha laga qaado ayay gaadhaa ilaa xataa dadkii markii hore bilaabay marka ay ku gubtaane faraha ay kaga gubtaan ee ay doonaan dabkeeda inay demiyaan dabkeeda inay demiyaan uu u suurto geli waayo oo farta dhexda ay ka qaniinaan oo ay ka calaacalaan fitnadaasi waxa weeyaan ay bilaabeen waaqacaynu ku noollahay haddaynu eegno maanta waad la socotaan muqdisho xaalkeedu siduu yahay iyo fitnada koonfurta waxa weeyaan ka socota soomaaliya fitnada ka socota dhammaanteenba waxa weeyaan waynu la soconnaa meel yaroo fudud bay ka bilaabantay oo markii hore dadka khayr ay ula muuqatay waxay ka bilaabantay fitnadaasi iyadoo adwaar fara badan soo martay horta waxay ka bilaabantay nin xaakimo oo baalima oo dhib laga tirsadayoo loo sabri waayo oo lays yidhi iska dulqaada dabeetana tii markii hore dadka uu ku hayay mid ka xun waxa weeyaan looga dhaadhacay adwaartay soo martay iminka meeshii ugu xumayd bay maraysaa oo fitna diiniya ayay isu beddeshay iminka markii hore qabaa'il iyo adduunyo laysku haysta iyo meelo laga celcelin karaabay taagnayd wadaaddo waxa weeyaan yidhi waar budhcaddii iyo shuftadii baa magaalada ku badatae waar aynu samayna xaafad kasta maxkamad ha loo sameeyo budhcaddaa iyo shuftadaa ee dadka ka celisa oo sidaa dabeetana qoryo lagu qaatay ayay ka bilaabantay maantana halka ay marayso waynu la soconnaa wakhti waxa la khilaafay axaadiisii faraha badnayd ee ku soo aroortay wakhtiga fitnadu ay taagan tahay gaar ahaan dadku markay iskhilaafaan amiir iyo xaakim u taliyo ka dhaxeeya aanay lahayn axaadiistii tilmaamaysa in hubkaba la yska fogeeyo o laga dheeraado oo xataa qofku hubkii hore uu haystay uu jajabiyo taasaa la khilaafa hub baa la ysku raray iyadoo laga yaabo marka hore dad badan niyadoodu inay wanaagsanayd deetana halkaa maanta ay marayso ayaa waxa weeyaan ay gaadhay waxaa culimmadii shaam kuwo ka midii ay yidhaahdeen marra fitan fara badani meesha ay ka dhaceen man acطaa min nafsihi asbaaba alfitnati awalan lam yanju aakhiran walow kaana jaahidan qofka marka u horraysa asbaabta fitnada faraha la gala oo isku fura albaabadeeda iyo waddooyinkeeda marka dambe kama badbaado walow dadaalba ha ku bixiyo inuu ka badbaado uu ka dhex baxee oo fitnadu marka hore wax yaroo fudud oo qurux badan ayay u muuqanaysaa markay dhexda marayso waxa weeyaan xawli bay yeelanaysaa marka dambey fool xumaanaysaa laakiin awood baan loo lahayn in laga noqdo ama waxa weeyaan in laga dhex baxo waxaa dhacaysa dadkii sufaahada ee bilaabay haddii marka u horraysa la qaban waayo wax magaradka fitnada bilaabaya ee dabkeeda shidaaya waxaa dhacaysa kuwa xukuma xukamada ee waxgaradka ee caqliga lihi in marka dambe waxba ay qaban kari waayaan wuxuu uhi shaikhulislaam imaamkii la odhan jiray walfitnatu idaa haarat cajaza alxukamaau can idfaari naariha fitnadu mar hadday kacdo oo dabkeedu uu shidmo oo uu oogmo dadka wax caqliga leh ee indheergaradka ahi dabka inay baktiyaan waa awoodi waayaan taladuba farahooda ayay ka baxdaa waalfitnatu idaa waqacat cajaza alcuqalaa'u fiiha can dafci sufahaa fasaara alakbaru alakaabiru caajiziina can itfaa'i alfitna wa kafi ahliha wa hada sha'nu lfitan buu yidhi fitnadu mar hadday dhacdo dabkeedu uu oogmo kuwa caqliga lehe fitna inay tahay iyo mafsado iyo dhibaato ay u muuqato marka dambe taladu farahooda way ka baxdaa kuwa waxmagaradka ee fitnadaasi hurinaaya inay markaa qabtaan oo ay ka joojiyaan ayaa ku adkaata dabku waa sii shidmaa uun bal u fiirso alxamdu lilaah bilaadkeennan fitnadu markii ay bilowga ahayd ayaa la qabtay waynu garanaynaa amniga iyo nabadgelyadu sida ahayd meel walba dayde baa fadhfadhiyey laakiin dadkii cuqalada ahaa odayaashii culimmadii dadkii waxgaradka ahaa ayaanay taladu farahooda ka bixin oo iyadoo la maraayo heer la maqlayo ayaa la qabtay oo dadkaa la xareeyey oo hubkii laga wareejiyey laakiin bal u fiirso meelaha qaarkood markay bilowga ay ahayd markii la qaban waayey waxay gaadhay heer markii dambe aan cidba la maqalba culimo lama maqlayo lama dhegaysanayo weligoodba boqolaal bayaana soo saaraan oo ay idhahdeen dhiiggu waa xaaraan waar dagaalka joojiya cidiba dhegaysan mayso waxay gaadhay meelaha qaarkood heer culimmadii in la maqlo iska daayo naftoodii ay la yaaceen imisaa nin sheekha xamar ka soo cararo maanta hargeysa jooga oo haddaad weydiiso maxaad u soo carartay ku odhanaya waa lay hanjabay in lay dilo ayaa laygu hanjabay oo dhallinyartii yaryarayd ee berigii hore sheekha isaga u haysatay ee mar wax ka maqli jirtay ayaa fitnadu markii ay tatawurtay ee heer xun ay gaadhay inay maqlaan iska daayo isagii inay dilaan heerkaasi ayay gaadhay oo lafiisa waxba inuu la baxsado miyaad maqasheen odayaal caaqil iyo suldaan iyo boqor iyo dadka xukumo wax laga dhagaysto miyaad maqasheen waa maya waayo fitnadii ayaa xoogaysatay way dhaaftay heer cuqalada la maqlo iyo dadka waxgaradkaa iyo madax iyo culimo noocay doonayaanba wax weeyaan ha noqdaane marka fitnadu inta ay yar tahay ee bilowga ay tahay ee dadkeedu weli ay yihiin kuwo wax sii maqlaaya ama ducafaa oo taag daran in la qabto ayaa waajiba fitnadu walaalayaal marka u horraysa ee bilowga ay tahay way isqurxisaa shay qurux badan ayaa dad fara badan oo cawaaqibta cidhibta dambe aan eegin iyo waxaan bal waxaa ka dhalanaya ma maslaxa mise mafsado ayay had yo jeeraale ay ula muuqataa way la qurux badnaataa foolxumadeedu waxay muuqataa uun markay daba jeediso ee faraha ay ka baxdee loo taageeli waayo walihaada abulaa xasanu albasri alfitnatu idaa aqbalat carafahaa kullu caalim wa idaa adbarat carafahaa kullu nnaas fitnadu markay soo socotay soo fool leedahay culimada ayaa garata alculamaa alcaalimiina bikitaab illahi wabisunnati rasuuli illahi sala allahu caleyh wasalam oo ilaahay raalligelintiisa hadafkooda iyo qasdigooda uu yahay ujeeddo kale iyo maslaxo kale aan lahayn kursi iyo madaxtinimo midnaba aan raadinahayn kuwaas ayaa garta markay daba jeedisee dadka ay jiidho ee bugaagaxaha ay ka dhigto markaasuu qof waliba gartaa war waxaanina hele waa maxay war waxa maxaa inoo geeyey haddaynu moodayno in waxaan looga dhaadhacayo mabaynaan bilaawneenba faraha ayaynu ka qaadi lahayn buu qof waliba u odhanaya bal u fiirsada waddankeennan dagaallaa soo maray hargeysuu ka dhacay burcuu ka dhacay berberuu ka dhacay meelo kale ayuu ka dhacay markii dagaalladaasi ay bilowga ahaayeen ama ay bilaabmayeen dad fara badan baa u heellanaa oo u xamaasadaysnaa oo ay la qurux badnayd oo raganimadooda iyo dadnimoodu inay ku jirto u arkaayey bal iminka ha la qiimeeyo iminka wixii ku dhintay ku dhinta wixii ku dhaawacmo wixii ku burburay alxamdu lilah ilaahay baa fitnadaasi demiyey oo laga heshiib bal iminka qiimeeya suurad nooceeya ayaa dagaalladaasi iminka ay nala leeyihin wax qurux badan ba iminka ay noola muuqdaan mise wax foolxun qofkii maalintaa wax qurux badan ay ula muuqdeen maanta ulama muuqdaan wax foolxun aan loo noqon karin inay yihiin ayaa dadkao dhan maanta waxa weeyaan ay ula muuqdaan walihaada waa inaan lagu dagmin fitnada marka hore quruxda iyo bilicda ay leedahay ee dad fara badan quluuf quluubtooda iyo cawaatiftooda iyo xamaasadooda ay ku soo jiidanayso ibnu cuyeyna imaamkii la odhan jiray ayaa wuxuu ihi ka wari can khalaf ibnu xawshab wuxuu uhi kaanuu yastaxibuuna an yatamahaluu bi hadihi alabyaat cinda alfitan marka fitnadu ay taagan tahay waxa ay jeclaan jireen dadkii hore wanaagsanaa baydadkan gabayga ah in waxa weeyaan had iyo jeer aalo la akhriyo afka lagu hayo iyadoo dadka lagu xusuusinayo fitnadu marka hore inay qurux badantahy marka dambe ay fool xumaato imruulqays baa iskale shaacirkii carbeed ee la odhan jiray gabayga wuxuu idhi imruulqays alxarbu awalu maa takuunu fatiyatan tascaa biziinatiha likulli jahuulin dagaalku marka uu yahay mid cusub dagaalku marka uu cusub yahay waa mid qurux badan oo qof kastoo jaahila la qurux badan xataa ida ishtacalat wa shabba diraamuha wallat cajuuzan hayra daati xaliilin dagaalku marka uu ciddu jiidhaya uu jiidh u baabi'iyo naf iyo maalba markii hore inan shaabado qurux badan buu dadka ula muuqday laakiin markuu baabi'iye uu jiidho dadkii ee uu daba jeediyo ayaa wuxuu ula muuqanayaa islaam gabowday oo fool xun buu ula muuqanayaa shamطa'a yunkaru lawnuha watagayarat makruhatan lishami wاtaqbiili inantii inantii quruxda badnayd ayaa islaan coodhcoodhay oo wejigeedu ururay ayay isu beddelaysaa oo waxa weeyaan xataa siifad leh oo aan loo soo dhowaan karin oo xataa taqbiil nin hadduu guursado inuu afka u dhoweeyaa suurtagal aanay u ahayn markaa dagaalku marka hore saasuu u qurux badan yahi iyo fitnadu marka dambena waa fool xumaadaa wuxuu odhan jiray khalaf ibnu xawshab yembagii linnaas an yatacalamuu hadihi alabyaat fi lfitna fi lfitna marka fitnadu ay taagan tahay dadku gabay gabaygan inay bartaan oo had yo jeeraale ay akhriyaan oo hadalkooda uu ka mid noqdo ayaa habboon buu odhan jiray sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala isna wuxuu yidhi fitnadu fitnada sharka ku jira dadku waxay gartaan markay daba jeediso waayo marka hore way isu qurxinaysaayo dad fara badan baaba u malaynaya inuu khayr ku jiro ama maslaxo iyo bani inay ku jirto ayaa dad fara badan ay u malaynayaan laakiin dadku markay dhadhamiyaan sharkeeda iyo qadrhaarhkeeda markaasi ayaa ay garanayaan oo waano ay dadkii u noqonaysaa fitnadaasi hadda waa tii markii hore ay khayr u arkayeen oo wax qurux badan ay u arkayeen oo iyadoo kale inay u noqdaan ayay waano uga noqonaysa walihaada wuxuu leeyahy labadii kooxood ee islaayey macnaa wuxuu u jeedaa fi'atu caliyin wa fi'atu mucaawiya labadaasi kooxood dagaalkaasi ay galeen sharka ku jiray iyo qadhaadhka fitnadaasi waxa ay garteen markii ay dhacday ayuunbay garteen qofka u fiirsado fitanka dadka muslimiinta dhex maro iskhilaaf iyo dagaalana waxa u muuqanaysa qof kasta oo fitno dhex galay markay fitnadaasi dhammaato ama markay gebagebo tahay caaqibadeeda iyo cidhibteeda inaanu inaanu mahadin walihaada baa islaamku fitnada in la gala marka horeba uu ka digay oo ka hortag waxa weeyaan u sameeyey oo ilaahay subxaana wa tacaala in fara badan dadka muslimiinta waxa weeyaan uga digay dad fara badan baa laga yaabaa inay yidhaahdaan fitnadu wax iska muuqato dadka cuqaladaa u muuqata oo dadku inay islaayaan ama inay iskhilaafaan ay kala tagaan ama nidaamkooda iyo dowladnimooda inay burburto qof waloo caaqiliba waa garanayaaye sidee u dhici kartaa waxaanaad sheegaysa aada leedahay fitnadu marka hore waa qurux badanta waxaynu leenahay jawaaban calaa haada fitnadu marka ay timaado ee qofku uu dhex galo waxaa dhacaysa in qofku waxa weeyaan caqligiisaba uu waayo oo caqligiiba laga rafciyo oo ninkii indheergaradka ahaa ee caaqilka ahaa ee isaga lala tashan jiray ayaa fitnadu markay dhaabandhaabiso ee dhinac walba ku dhufato wuxuu soo baxayaa qof aan waxuba aan garanahaynba oo meeluu u socdiyo meel uu ka socdaaba aanay u muuqan arrinta caynkaas iyo rasuulkaa sheegay calayhi salaatu wasalaam saxaabada ayuu u sheegay saxaabadu markaa waa yaabeen waayo arrintaasi iyagu markii hore ee rasuulku u sheegay may shaahidin laakiin inaga taasi waaba inoo muuqataaba wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam fi lxadiidi saxiix aladii rawaahu xudayfa takunu fitnatun tucraju fiiha cuquulu rijaal xataa maa takaadu taraa rajula caaqila waxaa dhici doonta fitno ragga caqliga laga qaado samada la geeyo caqligoodiiba oo dadka haddaad dhex marto nin caaqilaba aad ka weydo dadkuba fitnaduunbay u wada sacabinayaan dhammaantoodba waxaa ka dambeeyaaba uma muuqdo iyaduunbay u wada heellan yihiin way la wada qurux badan tahay caqligii iyo basiiradii ay ku arki lahaayeen foolxumadeeda ayaa dadkii waxa weeyaan laga qaaday abu nucaym baa filfitan ku wariyay waana xadiid haabita weeye xudayfa oo saxaabiga xadiidka warinaya ayaa fiqiga xadiidka uu kala baxay waxaa ka mid a ma alkhamru sirfan biadhaba bicuquuli arijaali min alfitna khamriga saafiga ee aan la badhxin ee sidiisiia maaha mid uga tagsiin badan ragga caqligooda fitnada khamriga saafiga ee bimacnaa waxba kale aan lagu darin oo badxa oo khafiifiya dee ninku markuu cabbo caqligiisu waa tegaya oo siduu noqdo waxaan filayaa waa la arkay ama waa la maqlay fitnadaa ka daran buu leeyahy oo ninku fitnada markuu dhex galo wuxuu u sirkhaamayaa kaa khamriga cabbay siduu u sirkhaamo si ka daran buu u sirkhaamaya imisaad aragteen suldaan ama boqor ama caaqil fitnadu markay dhacdee uu dhex galay go-a tuurayo hayaay iyo tollayda haya iyo dagaalamay oo aanay u muuqan waxa waxaa ka dambayn doona oo markii dambey daba jeedisay haddii la weydiiyo wixii berigii ka waran odhanaayo waxa weeyaan wallahi foolxumaba eh aanu faraha la gallay caafaana allahu minha bal u fiirsa iminka dadkeenna waxaa lagu ammaanaa qofka dagaaladii dadkan ehelkaa dhex maray aan ka qayb qaadan maalintii dagaalkaasi uu taagnaa waa lagu ceebayn jiray reerka ka mid maaha raganimo male waa fulay dhiig male baa la odhan jiray laakiin maanta waxaa la idhahdaa wallahi ninka hebel waa nin fiicanoo alxuruub ulahliya dagaaladii waxa weeyaan sokeeye kama qayb gelin isagu faraha ayuu ka qaada markaa dadka wakhtigaa fitnadu ay taagan tahay waa sirkhaansan yihiin oo caqligooda ayaa maqan rasuulkaana calayhi salaatu wasalaam taasi sheegay waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay fitnadu inay cuquusha dadka ay daciifiso ilaa waxa weeyaan ay gaadhsiiso heer qofku waxa uu ka xishoon jiray ama cuqalada aan suurtagal ka ahayn waxa weeyaan uu sameeyo oo saxaabadu markii rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam ay uba arkeen waxaan suurtagal ba ahayn ama aan dhici karinba wuxuu leey abuu muusa alashcari rasuulku wuxu uhi ina bayna yaday saaca alharaj macnaa qiyaamo waxaa ka soo horeeya fitno fitnadaasoo ah dadku inay islaayaan oo birtaa iska aslaan weliba cidda islaynaysaa waa muslimiinta ee maaha dagaal muslimiin ee kufaar u dhexeeya qaaluu wama alharaj qaala alqatl inahu laysa biqatlikum almushrikiina buri rasuulku dilka aan sheegaye badanaya qiyaamaha hortii maaha layn aad mushrikiinta layn doontaan walaakin qatluu bacdikum bacdaa laakiin idinka ayaa islayn doona haddaad muslimiinta tihiin xataa yaqtula alrajulu jaarah ilaa ninku uu dilo jaarkiisa qofku markuu caqligiisa uu qabo ee umiyir qabo dee jaarka inuu dilo iska daayo xumaanta kale ayaabuu ka ilaaliya laakiin fitnadaasi markay dhacdo caqligaa dadka laga qaadaya jaarkiisii wuu ka bilaabaya waxa weeyaan uu dilaya wayaqtula akhaa oo walaalkii uu dilo kii ay wada dhasheen ayuu dilaya wayaqtulu camma adeerkii buu dilaya wayaqtulu bna cammi wuxuu dilayaa in adeerkii qaaluu wamacana cuquulunaa yowmaidin yaa rasuula allah saxaabadu way yaabeen oo rasuulka ilaahayow haddaan muslimiinta nahay maalinta sidaas ay dhacayso miyaanu miyir qabnaa oo dadku miyagoo miyir qaba ayay waxaa samaynayaan qaala inahu latunzalu cuquulu ahli dalika azamaan wayakhlufu lahu habaaun min annaas dadka wakhtigaa jooga caqligaa laga siibayay buhi rasuulku calayh isalaatu wasalaam waxaa hadhaya habaaun min annaas habaa min annaas waa qaliilu lcuquul dad caqli yar oo foolxumada arrimahaas ay leeyihin aanay aada ugu muuqanahayn ayaa hadhaya yaxsabu aktaruhum anahum calaa shay walaysuu calaa shay inay saxsan yihin baabay ismoodayaanba oo dee maanta iska dhaaf qofkii inuu saxsan yahin inuu ismoodee qaar baaba dee halkaa janno ka dayaya oo diinu arka oo la odhanaya oradoo walaalkaa soo dil oo ay dhacday in dhalinyarta qaarkood la yidhi walaalkaa soo dil bal qaarkood ay dileen oo fitnatu waxa weeyaan aljazaa'ir sida sheekh cabdilmalik aljazaa'ir uu sheegay oo shaahiday oo xaadir u ahaa beledka u dhashay qaarkood ay mid uu dilay aabbihii iyo hooyadii kow kaga siiyey waayo waxa weeyaan waxaa la yidhi jannadii ayaa aabbaha gashay ama hooyadaa gashay wuxuu ku dilaya ana aan ahayn wax lagu dilo walaashay baad siiseen nin askari ah maxaad ninkaa askariga waa gaale walaashay aad u siiseen buu aabbihii iyo hooyadii ku dilay macaqli baa jira wuxuu isu malaynayaa inuu saxsan yahy xuuralcayn baabuu ku raadinaya waxa lagu yidhi xuuralcayntiibaa muqdisho dul heehaabaysa inaad dadkaa laysaabaa markaa xuuralcayntaasi aad ku helaysa markaasay soo degaysaa dhulka waxweyn ay imanaysa kuwaana sidaasoo kale ayuunbaa lagu yidhi markaa fitnada walaalayaal caqligay dadka ka qaadaa dadka waxaa miyir qabown inta aan ka qayb gelin inta kale way sirkhaameen oo way waasheen markaa qofku si uu caqligiisa u qabo fitnada marka horeba albaabeeda waa inuu iska xidho oo uu iska ilaaliyo oo ka hortag la sameeyo aquulu qawlii hada waastaqfir allaha liya walakum alxamdu lilahi xaqa xamdih walahu shukru cala nicamihi wa aalaa'ih uma asalaatu wasalaamu cala cabdihi warasuulih muxamadi wacala aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ila yowmi ddiin fitnada aynu ka hadlaynay waxaynu uga jeednaa dadka muslimiintaha inay iskhilaafaan oo tafaruqu ku dhaco oo jamaaco midaysa iyo maamul ay ku midaysan yihiin aanu jirin waa fitna imaamu axmed raximah allahu tacaala wuxu uhi alfitnatu xaytu laa imaam mar haddaanay meeshu layn xaakim u taliya oo ummaddaa ka dhaxeeya oo amarka iyo nahyiga isagu leh meeshaasi waa bilaadu fitna weeye dadkaasina fitno ayay ku jiraan fitnada waxaa ka mid ah dadka muslimiintaha inay islaayaan ama waxa weeyaan ha isu laayaan madaahib diiniya iyo nixal ama ha isu laayaan qabaa'il ama ha isu laayaan dadka muslimiintaha iyo axzaab waxaana maanta beledkeenna ka muuqata fitno waxa weeyaan ifafaalaheed ay waajib tahay in halkeeda waxa weeyaan lagu baktiyo o lagu demiyo inta aanay waxa weeyaan fidin fitnada noocaasiya ka hortaggeeda waxa u horeeya dadka sufahadee bilaabaya qof caaqili maanta wax kala garanaya oo ilaahay ka baqaya dad muslimiina walaalihiya wax allaale wax dhex maray arrin iyo adduun aanu jirin intuu waddo isu taago inuu iska laaya suurtagal kama ah waa sufahaa min annaas dad waxmagarada weeye waana afcaal bashica afcaal aada u xun weeyaan oo ay tahay dhammaanteenba inaynu ka xumaano oo dadkii ay ku dhacday waa dad innagoo kale ah oo dad bay la dhasheen dad baa dhalay dad baa u dhaxay sida innagu hadday nagu dhici lahayd dhibkeeda aynu dareemi lahayn ayay u dareemayaan waa in laga tacsiyadeeyo weeye loona dardaarmo tacsiyada waxaa ka mid ah assabru baa ka mid ah oo loo dardaarmo taasi dhacdaye inaan iyaguna aanay fitnadu inay sii hurto aanay sabab u noqon oo aanay dabkaasi ahlulfitanku ay shideen aanay xaabo kusii qaban amaba se inaanay baansiin iyo saliid aanay kusii shubin fitnada noocaasi ee bilowga in laga hor tago ayaa waajiba waxaa waxyaaba lagaga hortegi karo ee inala gudboon ka mid a oo dadku haddaanay ka qayb qaadin oon la sii wadwadin dee fitnadu halkaasay ku baaba'daa laakiin dadkan faraha badan ee shacabka ee waddanka deggan haddii waxa weeyaan fitnada ay sii wadwadaan hadal ahaan ama ficil ahaan waa iska sii huraysaayoo meel xun ayaa marka dambe ay gaadhaysaa marka waxay nagala gudboon fitnada iyo fitno kastaba arrinka koowaad oo aynu kaga bixi karnaa waa taqwa allah bakr ibni cabdillaah ayaa wuxuu leeyay lama kaanat fitnatu ibni alashcaf qaala طalq ibnu xabiib oo taabici aha saxaabada soo gaadhay ittaquuha bitaqwa fitnada waxaad iskaga ilaalisaan ataqwa alla ka cabsi manaa fitnadu markay dhacdo waa lagu imtixaamaya waxay istihdaafsanaysaa oo yoolkeedu uu yahay diintaada fitnadu uma timaado inay diintaada wanaajiso inay diintaada kharibto ayaa fitnadu ay u timaadaa marka fitnadu marka ay timaado waa in ilaahay laga baqo oo loo hadlo sida ilaahay raalli ka yahay oo loo dhaqmo sida ilaahay raalli ka yihi wax kastoo ilaahay uu mamnuucay oo hadal iyo ficilana waa in la iska ilaaliyo ta labaad waa alcilm oo qofku waxaanu garanahayn kama bixi ka kama iskama ilaalin karo marka waxaan inay fitno tahay waa in la fahmo weeyi oo dadka ahlucilmigaa la weydiiyey intaan lagu dhaqaaqin intaan hadal iyo maal iyo gacan aan lagaga qayb gelin ahlulcilmiga fitnada soo fool kale sii garanaya waa inaad kala tashato aad tidhaahdo bal arrinkan ka waran laakiin haddii xamaasadaada iyo caadifadaadu ay ku qaaddo oo markii bartanka aad u fadhiisato mar dambe ayaad ka shallayn doontaa oo adduunyadaadii iyo diintaadii labadiba waxa weeyaan ay kharibtay oo waxba aanay fitnadu kuu reebin waxaa ka mid ah adducaa ilaah aynu barina subxaana wa tacaala oo ilaahay fitanka aynu ka magan gallo ilaahay baa subxaana wa tacaala inaga badbaadin karee rasuulkeennuna wuxuu odhan jiray tacawaduu billahi min alfitan ilaahay subxaana wa tacaala fitanka ka magan gala dadkeennu inay islaayaan iyo inay tafaruqaan iyo dowladnimadeenna iyo nidaamkeenna iyo kala dambaynteennu inay baaba'do ilaahay baynu ka magan gelaynaa subxana wa tacaala nacuudu billah min alfitan teeda muuqatiyo ta qarsoon teeda waaweyn iyo teeda yaryarba waxay nala gudboon fitnada inaynaan ka qayb qaadan oo hadal aynaan kaga qayb qaadan oo dadka qaarkood baa hadal fitnada ay ka odhanayaan wax yar oo fudud u arka laakiin ruba kalimatin yasiilu minha damun fara badanaa kelmad dhiig uu ka da'ayo kelmad uu qof yidhi oo aanu islaain heerkaasay gaadhi doontaa ayaa sabab u noqota dhiig fara badan inuu daato marka fitnadu ay taagan tahay hadalkaaga ilaali ku dadaa hadalka fitnada deminaya ee meesha ka saaraya iska ilaali kelmad kastoo sabab u noqon karta fitnadaas inay sii hurto haddaad kelmad ku darsato oo ay sii hurinteeda ka qayb qaadato dadka ku dhimanaya kuwa ku waxyeeloobaya macnaa dembigooda waxbaad ku leedahay waa inaad ogaato weyi ficil kasta waa inaynu iska ilaalino waayo rasuulka oo fitnada qayb ka ah ama maalbixin ha noqoto ama hub iibin ha noqoto ama ka qayb qaadasho waxa weeyaan ha noqoto waa inaynu iska ilaalino miyaynaan doona inay noqono min asucadaa kuwa adduun iyo aakhiraba ku liibaana kuwaasi waayo waa kuwa fitnada ka fogaada ina saciida laman junniba alfitan rasuulku wuxuu yihi qofka liibaanay waa ka fitnada laga fogeeyey saddex jeer buu ku celiyey markaasaa rasuulku yihi mar afraadkii walaman ibtuliya fa sabara fawaaha qofka fitnada lagu imtixaamo qofka aanay fitnaba is araga wakhtigiisa iyo meesha uu ku nool yahaba aanay ka dhicin kaasaa saciida laakiin ka lagu imtixaamo wakhtiga uu nool yahay ay dhacdo meesha uu ku nool yahayna ay ka dhacdo oo isagu sabra oo afkiisa ilaaliya oo gacantiisa ilaaliya oo maalkiisa fitnada inuu ku bixiyo ka ilaaliya kaasi waxa weeyaan xaalad wanaagsan oo lagu majeeran karo ayuu ku sugan yahay bur rasuulku xadiidkana abu daawuud ayaa wariyey waxaa saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen inama alfitnatu billisaan walaysat bilyad waxaa yidhi cabdullahi ibni cabbaas fitnadu sideedaba afkay ka dhacdaa gacanta kama dhacdo waayo marka hore afkay kusoo horraysaa hadal baa sabab u noqda in hadalka la ysla seego oo la ysla meel dhigi kari waayo marka carabka waa in aada loo ilaaliyo waktulfitan waayo isaga ayaa sabab u ah in gacan waxa weeyaan la qaado waa in warka aad la ysaga hubsado oo dadka gaar ahaan dadka la hadlaaya ama madax ha noqdaan ama ha noqdaan kuwa warbaahinta ka hadlaya ama khutabaa'u lmasaajid ha noqdaanoo dad fara badan iyaguna la hadla waa inay aada isaga hubsadaan waayo waxa ibnu mascuud uu yidhi fitnadu markay dhacdo dadka kuwa u shar badan waxaa ka mid a kuwa khutabada ah ee fitnada ka qayb qaatee khudbadahooda fitnada waxa weeyaan kusii hurinaya meeshay doonaysaba ha ka dhacdo ama khayriyada ha ka dhacdo ama masaajid waxa weeyaan khudbadaasi ha ka dhacdee warka waa in aada la ysaga hubsado oo atahabut fi lakhbaar waxay ka mid tahay waxyaaba fitnada lagu demin karo oo war been oo sal iyo raatoona aan lahayn ayaa sabab noqon kara dad in la laayo ama la waxyeeleeyo ama qabaa'il dhammi inay isku dhacaan oo ay dagaalamaan wa ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu waa in aad warka la ysaga hubsado xataa markaad warka hubsato inuu run yahay aada ogaato war kasta in la faafiya ama bannaana waxaynu nidhi dimuquraadiyad baynu qaadannay oo dimuquraadiyaddana waxaa qodobadeeda ka mid a xoriyatulqowl qofku wuxuu doonaya inuu ku hadlo markaasaa jaraa'idkii lagu qorayaa war sabab u noqonaaya inay dadku ay isku dhacaan oo dhiig waxa weeyaan uu daato taasi ilaahay sharcigiisay khilaafsan tahay qolada idaacadaha iyo kuwa jaraa'idka iyo kuwa tiifiyada waajib sharciya oo diiniya ayaa ka saaran wararka ay ummadda u baahinayaan warku xataa hadduu jiro laakiin sabab u noqonaya fitna dagaal kala tag dhiig inuu daato dhac hadduu sabab u noqonayo in la sheegaa ma bannaana fi sharci illah waida jaaahum amru min alamni aw alkhawfi aadaacuu bih walow radduuhu ila alrasuuli wa ila uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum ilahi wuxuu leeyahy war nabadgelyada iyo baqaha iyo la xidhiidhaa markuu u yimaado way faafinayaan taasina waa khalad waajibku wuxuu ahaa cidda culimada ah iyo madaxda ah in iyaga si gaara loola socodsiiyo dadka arrintaa wax ka qaban kara laakiin haddaad soo dhex dhigto caamatu nnaas qaar baa xamaasadoon doona qaar baa xanaaqi doona qaar bay qabyaaladi qaadi doontaa dabeetana markaasay ku dhaqaaqi doonaan falal aad iyo aada u xun bay ku dhaqaaqi doonaan waa in saxaafadda iyo warbaahinta addawaabit alsharciya waa in la waafajiyo weeye oo dadkaasi ilaahay subxaana wa tacaala ay kaga baqdaan wararka alrifq ayaa ka mid a waxyaaba fitnada lagu daweeyo fitnadu markay dhacdo hadday qabiil tahay iyo hadday qaran tahay iyo hadday qoys tahay iyo hadday qof tahay mawaaqifta ad adag waa in layska ilaaliyo rifqiga oo ah dabacsanaanta iyo qofku isagu mar haddii waxa laysku hayaa adduunyo ay tahay had yo jeraale inuu tanaasul muujiyo oo maalkiisa iyo cirdigiisa iyo waxyaabahaasi waa inuu ku furto waxa weeyaan dhiigga dadka muslimiinta waa inuu ku furto bal u fiirso cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canh kuwa huwaara oo khawaarija ayaa isagoo amiirkii muuminiinta ah gurigii ku jiray go'doomiyey abu hurayra seeftiisa sita ayaa ay u sii daayeen oo u galay markaasaa wuxuu uhi taaba darbu yaa amiira almuuminiin haa wakhtigii dagaalku uu bannaanaanaya in qooro la guro ay bannaanayd baa la gaadhay anaa noo fasax raggan aanu layne adigoo khaliifadii rasuulka ilaahay amiirulmuuminiin ah halkan kugu godoomiyey wuxuu idhi maya abu hurayra ma waxaad doonaysaa inaad anigana i disho waxa weeyaan dadka kale muslimiintaana adlayso oo daduna ay la dhintaan kolley anigu waan dhimanaya way rasuulka u sheegay cuhmaan inuu dhimanayo fadaa binafsihi almuslimiin naftiisi wuxuu ku furtay dhiigga dadka muslimiinta ah rifqigiiyo dabacsanaantana sideedaba magaxumana lagama qaado maalla laguma waayo rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa caaisha ina allaha yuxibu alrifqa fi lamri kulli muslim baa warinaya ilaahay arrin walba wuxuu jecel yahay in xagga dabacsanaanta laga raaco iyo tanaasulka war inay dad u dhintaan waxa weeyaan dhul yar oo laysku hayo ma istaahilo adduunyadan oo dhan qofka muslimka waa ka qiimo badan yihi rasuulkeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam lazawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli muslim inay adduunyadaniba baabaado ayaa ilaahay kala fudud qof muslima waxa weeyaan in la dilo qiimo ma leh mid ku dagaalamay iyo mid ku taageeray iyo mid gardarro ku haysta iyo mid gardarro ku doonaya kulluhum way ka tegi doonaan xisaab baana sugaysa amaam allah wixii dhulka uu sabab ugu noqday iyo maalkii iyo madaxtinimo iyo adduunyada laysku haystaa laga xisaabin doono oo waxa weeyaan la weydiin doono xilmigaa lagu dadaalaa waqtulfitan alxilmu waa alcaql waa in caqliga laga shaqaysiiyo oo tacaqul la sameeyo oo la yska ilaaliyo fudaydka waayo fudaydka afcaal xun baa ka dhalata oo cadhadu markay dhacdo markiiba aan la hadal ama ficil aan la fulin ee bal calaqal la suga cadhadu intay yaro damayso al'aanaat u kaadinta arrimaha loo kaadiyo arrimaha haddii loo kaadiyo inay iska xallismaan oo sidooda isaga xallismaan ayaaba dhacdaba walihaada baa rasuulku yihi ina fiika khaslatayn yuxibuhum allah alxilmu waalanaat alashaj isagoo la hadlaya rasuulku ninkii reer cabdulqays ka mid ahaa ee dakharre la odhan jiray naanaystaa lahaa waxaad leedahay laba sifoo ilaahay jecelyi waa alxilm waad caqli badan tahay oo markiiba inaad aargoosato ama mawaaqifta aad ka jawaabto kuma degdegto iyo alanaat oo awkaadinta lusuumu ljamaaca ayaa ka mid ah waxyaabaha fitnada lagaga badbaado jamaacada waxaynu uga jeednaa yacanaa xaakimka muslimiinta u talinaya iyo ummaddan hoos joogtaa jamaacay isku yihiin rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam xudayfa ibnulyamaan markuu u sheegay fitan inay dhici doonaan wuhi maxaan sameeyaa talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum jamaacat lmuslimiin bulsho weynta muslimiinta iyo imaamka u taliyaad laasimaysaa adigu marnaba ha isku dayin inaad adigu goonni aada uga baxdo oo aad tidhaa anigu khalaad shaqo kuma lihi nidaamka iyo dowladda anu shaqo kuma lihi ama aada laba dagaalanto hub aad u qaadato ama dadka aad ku dhiiri geliso inay la dagaalamaan oo fitno waxa weeyaan ay ridaan waa inaad iska ilaaliso aljamaacatu raxma buuhi rasuulku waalfurqatu cadaab waa xadiidun saxiix inay ummaddu mid noqoto oo talis qura ay lahaato oo xataa wuxuu dhib leeya loogu sabro waayo haddii lagu sabri waayo dhibkaas shar ka daran baa looga dhaadhacaa ibnu mascuud baa wuxu uhi radia allahu canhu calaykum biaacati waljamaaca fainaha xablu llah aladi amara bih wma takrahuuna fi ljamaacati khayru mima tuxibuuna fi lfurqa war waxaanaad dhibsanaysaan marka aad ummadda ka mid tihiin ee maamulkeeda aad hoos timaadaan ayaa idiin dhaamo idinka khayr badan adduun iyo aakhiraba waxa aad jeceshihiin marka fitnadu waxa weya inay dhacdo xataa waxaad jeclay nin xukum doonaya hadday fitna dhacdo lagu kala dhaqaaqo xukum u suurtogeli maayo nin dhul doonaya dhulle u suurtogeli maayo waa laga qixi doonaa waa laga wada dhaqaaqi doonaa nin maal doonaya maal u suurtogeli maayo ka uu hayo iminka ayaabu ka carari doonaaba marka aljamaaca wax fara badan buu ilaahay subxana wa tacaala uu ku ilaaliyaa haddii kale alqawiyu ka xoogga badan ayaa ka daciif ka cuni doona waxaan ku gebagabaynayaa dadku haddii ay isqabtaan ama maal ha isku qabtaan ama wax kale ha isku qabtaane waxaa lagu daweeyaa waa in arrinkaa loo celiyo ilaahay sharcigiisa fain tanaasactum fii shay farudduuhu ila allahi waalrasuul ilahay baa yidhi haddaad arrin isku qabataan ilahay iyo rasuulkiisa u celiya kitaabka iyo sunnada wama ikhtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ila allah marka arrintan iminka taagan ee galbeedka ka taagan waxaa waajiba ilahay sharcigiisa in loo celiyo oo dadkuna si aynu ku naqaan ilahay sharcigiisa waa ku qancayaan xataa haddii aanay hadday isleeyiin waxbaad ku waaysaan oo waxba ku heli maysaan haddii qaar ay ku qanci waayaan daraf ka midi qaar ku qancun baa darafka laga heli doonaa oo dadka waa ku yaryihin qof odhanaya anuu sharciga ilaahay nalagu kala xukumo nalagu kala saaro diyaar uma ihi marka arrinka dadka ahlulcilmiga ee ilaahay sharcigiisa ku kala xukumaya dadka arrinka waxa weeyaan ha loo dhiibo oo iyagu ilaahay sharcigii dadka ha ku kala saaraan war ilaahay sharcigiisa miyaad diidan tahay maya adna miyaad diidan tahay maya wixii kaaga soo baxa soo raalli kuma tiid haa taa ha lagu kala saaro taasi ayaa caaqibadeedu ay fiican tahay ilaahay baana subxaana wa tacaala taasi ku sheegay fi lqur'aani alkariim inay arrintaa caaqibadeedu waxa weeyaan ay fiican tahay marka dadka ahlulcilmiga arrintan yaan laga ilaalinin oo yaanu noqonin dowrka ay ku leeyin ladhaa yaro wacdiyo markaad wacdidaan dabeetana iska taga sharci iyo diin bay u baahan tahay sharci iyo diinna ciddii garanaysa ayuunbaa dadka ku kala saari karta cid walibana mas-uuliyadda kaga aadan waxaynu leenaha arrintaa ha ka qaadato hadday dowlad tahay iyo hadday shacab tahay iyo hadday salaadiin tahay iyo haddii waxa weeyaan culimo ay tahay ilaahayna subxaana wa tacala waxaynu weydiisanaynaa fitnadaasi inuu inaga demiyo oo amnigeenna iyo kala dambaynteenna ilaahay subxana wa tacala uu inoo xifdiyo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annar allahuma ina nasaluka alamna waliiman allahuma axfad bilaadana wasaa'ira bilaadi almuslimiin allahuma aslix a'imatana wulaata umuurina allahuma salli cala nabiyina muxamed wacala ali nabiyina muxamed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والى ان نلتقي باذن الله تعالى في محاضرات علميه اخرى قادمه تقبلوا تحيات اخوانكم في منهج اونلاين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته